بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومahadsantihiin jeylaan cabdullaahi cusmaan markaan soomaaliya duruufta adag ay dhacday waxaan idhahday waddanka suudaan meeshaasaan waxbarasho kasii sameeyey plan breeding kadib waxaan kasoo shaqaynay jaamacadda carabta qaybta beeraha faw arab ayaan soo joogay ilaa koo iyo toban sano taqriiban waqti ku dhow kadib waxaan imid anoo ciishoon oo isla waay qaamadii looga beeri waa waddanka as a breeder waxaan fiirin jiray dabcan wadamada laga soo saaro wadamo badanaa baraarugay markii dabcan dowladaha ayaa lacagaha bixiya waayo adiga markaad dibadda tagto aad alaab soo iibsato dolaraad qaadaysaa markaad wadanka keento waxaad ku iibinaysaa lacag soomaali lacag soomaali marka dibadda lama aadi kartid waa inaad dowladda xafiisyadeeda aad marta aad tidhaahdaa bliis hard currency aan u baahana aan kusoo adeegto dowladihii marka waxaa ku adkaaday inay hard currency-ga supply gareeyaan dadkii rabay inay dibadaha wax ka doontaan marka khasinadaha waxaa soo gaaray culays aad u badan qaar- qaarkood resource bay lahaayeen oo biyo iyo dhul iyo wax walbaba leh qaar resources maysan lahayn kuwii marka xoogaa cimilada ay ciilaysa waxay bilaabeen inay bal researchka xoog saaraan se usoo saartaan qamadi lidaalika xoog ayaa la saaray daraasado fara badan waa laga diyaariyay dowladihii way ku baraarugeen oo waaweynaa ee lacagaha badan kaga bixi jirtay cimiladooduna ay adkayd by the way marka waxaa la geliyay lacaga fara badan marka dowlado fara badan oo awalkii hore aan beeran jirin qamadiga waayo qamadiga saad u taqaana agronomist aad u badan tihiin waa temperate crop wuxuu u baahan yahay labaatan ilaa shan iyo labaatan degree centigrade waa marka uu favorable environment haysto margin ahaan wuu dhaqaaqi karaa hoos ama kor laakiinse cimilada ugu habboon waa 20-25 degree centigrade lidaalika maadaama culays uu dowladihii koray waxay ku dadaaleen inay wax sameeyaan in laga faa'iidaysto teknolojiyada casriga in laga faa'iidaysto cilmiga taa waxay sababtay marka in horumar badan iyo dadaal badan oo la sameeyay dowlado badan oo cimilo ahaan aan isu dhownahay ama naga adagba inay qamadiga ku soo daraan cropska la beerayo cropping patternka ay soo galaan crops fara badan ay soo galaan marka anigoo taa ka masiirsan oo isla waay anaga aan u beeran weynay waxaa kaloon isweydiin jiray because waagii dowladda ilaa ay hadda intaan xorriyadda qaadanay iyo wixii ka horreeyay ilaa ay hadda maxaa qamadi meel loo maxaa laysugu dayi waayey thats what my question waxaan aad u baarbaaray ka mid ahayd markaan baare waxaan ogaaday in waagii aakhirkii lixdameeyada ilaa horaantii toddobaatameyada in qamadi la isku dayay gobolada waqooyi gaar ahaan hargeysa ilaa iyo wajaale inta udhexaysa hargeysa ilaa iyo wajaale waa dhul cimil ahaan qabow hargeysa biyo roob fiican way leedahay around 500 400 something ah cimiladeedu way qabowdahay laakiin tijaabooyinka waagaa xaggaasaa la isku dayay late 60s to early 70s kii ahayd dhibka ka yimid marka wuxuu ahaa waaga horta ruushka ayaa programkaas ka wadwaday aagga dhibka ka yimidna wuxuu ahaa badiyaa waxa waxa ka dhashay waxay ahaayeen een, roobka marka uu do-o hargeysa marka uu roobka ka do-o xilliga uu roobka da-ayo cimilada way diiranta cimilada marka roobka uu la helayo waa cimilo xoogaa diiran oo kulul marka uusan roob jirin cimilada markay qabowdahayna roob ma jiro This was the main challenge because waxa weeyaan cimilo qabow baad helaysaa bilaha qaarkood November up to February laakiin mushkilada jirta waxa weeye roob ma leh Eh, biyo ma roob ma leh in addition to ma jiro togag iyo webiyo ma leh ta kale waxaa adag underground waterka waa very waa dhib badan yahay marka tijaabooyinkii way sii socon waayeen gobolada waqooyi laga waday oo ilaa aaga wajaal ilaa hadda waa dhul boo fertile misigaa lagu beeraa hadda waxa kaloo lagu beeraa ee baaliga hadda waa lagu beeraa waan tagaa aniga meelaha marka waxaad arkaysaa by the way een, hargeysa marka way sii socon weyse because waxa kale ee challenge-ga noqonaya ama determinant factor ah shaygu waa inuu isbixiyaa shaygu waa inuu economically viable yahay ee uusan ahayn waa layska beera keliya lama rabo for that reason anigu waxaan isdhehi jiray why not waayo cimilo waxaan arkay waan wareegay adduunyada in badan waxaan arkaysa cimilo tahayna ama ka adagba oo wax ka baxayaan marka almost researchka waa la fangareeyaa wax badan baa diyaar u ah that's anoo marka duulaanka qaba anoo ay ugu jirto intaadan dhiman waa in la helaa qamadii ayaa waxaan isku dayay marka inaan tijaabooyin bilaabo waxaan bilaabay 2004 And 2004 ayaan bilaabay tijaabooyinka marka hor intaanan hataa ugele marka waxaan u soconaya tartiibka waxa ii qoran And horta waa muhiim qamadi waa muhiim meel lagu sheegay ma jiro tacab qamadi dalka kama jiro because aagga ugu dhawaa xoog looga beero wuxuu ahaa aagga wajaale iyo hargeysa inta udhexaysa waa qabow waayo waxaan ogahay boorama agaheeda dhinaca etoobiya waa laga beeraa jigjiga ilaa iyo jigjiga dhulkaasi waxa weeyaan waa dhul qabow laakiinse mushkilada jirta waxay tahay iyaguna biyo ma haystaan by the way waa roob un keliya laakiin roob ahaan to some extent they are much better than us dalika marka waxa weeyaan een, qamadi dalka kama jiro this was the fact qofka soomaaliga wuxuu cunaa afartan iyo shan kiilo oo bura waa waxaan ka hadlaya waa per capita per capitaha qofka soomaaliga ah waa afartan iyo shan wadamada qaarkood ilaa laba boqol bay gaaraan algeria oo kale waa laba boqol oo kg per, ah, per, per capita qofkii madaxiiga kusoo aada masar oo kale waa one ninety something marka awalan qofkii celcelis ahaan burka soomaaliya waxaa laga cunaa ah, okay waa afartan iyo shan kiilo Een, taariikhda ugu- een, co- een, tirakoobka ama qiyaasta dadka biniaadamka tirada soomaalida waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo sideed iyo toban milyan inay tahay waa world bank ah, daatadan waa estimate dabcan Een, burka la soo dejiyo waxa uu noqonayaa marka around forty five oo afartan iyo shan markuu qofkii cuno celcelis ahaan sanadki waxaa la soo dejiyaa bur ka badan afar boqol sideed boqol oo kun sideed boqol oo kun oo tan ayaa sanadkii bur ka soo degtaa soomaaliya marka marka sicirka la yidhaahdo maalan dekeda inuu ku soo galo canshuuro uu ku yimaado saddex boqol iyo konton doolar bertan haddaan dhahno sanadkii waxaa lacag aan ku bixinaa bur ah laba boqol iyo siddeetan milyan oo doolar laba boqol siddeetan milyan oo doolar waa burka la soo dejiyo sanadkii soomaaliya waxaan ku jirin baastada baastada dabcan iyadana burun bay ka samaysan tahay iyadana waxaa la soo dejiyaa sanadkii wuxuu ahaa hadda ugu dambeysay boqol iyo lix milyan ayaa lagu qiyaasay lacagta baastada lagu bixiyo micnaha waxa weeyaan bur waxaa naga gashay sanadkii saddex boqol iyo siddeetan iyo lix milyan oo doolar ayaa lacag soomaali ahaan ka baxda marka lacagtaasi ha noqoto lacagtii xawilaadda ku timid ha noqoto lacag un si kale ku timaada laakiin guud ahaan lacag saddex boqol iyo siddeetan iyo lix milyan ayaan dibadda u dhoofinaa waxaan ognahay annaga masego dibadda kalama nimaano marka hard currency noogama baxaayo masego bannaanka kalama imaano inta badan haddaysan xaalad oo emergency aysan jirin geleyna bannaanka kalama imaano inta badan haddaysan deeqdeeq iyo waxaa ku iman micnaha lacagtan waa noo baaqan kartay haddaan dhulkeena u jeesano hadafka meeshaan u socda waxay tahay lacagtan imisaan badbaadin karnaa oo khasnadeena ku hari karta Een, ascaarta amadiga la siisto suuqa waxa weeyaan jawaanka bura waxaa la siistaa oo kontonka kiilo ah labaatan iyo shan doolar jawaanka qamadiga ah saddex nooc ayuu suuqa u yaalaa mid ruushka laga keenay oo kaalmo ahaa oo ay yidhaahdaan waa madow yahay waxaa la siiyaa toban iyo sideed doolar waxaana ku jirta afartan iyo shan kiilo macnaha tanki wuxuu ku imanayaa afar boqol oo tan waa midkan dhoofka ee deeqda ah mid ukraine oo midab furanaa jira isna shan iyo labaatan kiilo u xiran yahay waxaa la iibiyaa sideed iyo toban doolar tankii wuxuu ku imanayaa markaa toddoba boqol iyo labaatan ayuu ku imanayaa doolar mid imaaraadka laga keenaa jira oo ah mid tuman waa qamadi tuman isna waxaa la gadaa loorkiisii soddon iyo sideed doolaraa la gadaa wuxuu ku imanayaa toddoba boqol iyo lixdan doolar bertan ayuu ku imanaa waa suuqa ilaan suuq buu ku xukumaa wuu ku xukumay haddaad wax soo saarto suuqa wuu ku xanibi karaa dhibaatuu ku gaarsiin karaa hadduu raqiis yahay haddii kaleba marka guud ahaan averageka waxa suuqa yaalla markuu kaalmo yahay waa afar boqol mararka ka dambeysana waa seven plus waayahay een, tijaabooyinka aan samayn anoo ka ilays qaadanaya hectarka dabcan haddii well prepared uu yahay dhulka diyaarintiisii waa qodobka koowaad ee wax soo saarka wax weyn ka bedela annaga laser ma isticmaalno levelinkana ma danayno mushkiladda ugu weyn waa taa marka waxa weeye, number kow waxaa ah in qalabkii aad isticmaasha la rabay on time gashigii aan ula jeedo wixii fertilizer ah ama wixii kale loo baahnaa oo aad u dhammaystirtaa waa guushaada waxay ku xiran tahay intaa intaad goosanayso waxay ku xiran tahay kolba sida aad uga shaqayso number than annaga waxaan xaqiijinay up to now four to five ton was too big figure because ma malayn karto not experimental experimentalka waa yaqaanaan ragga masterka iyo phd ga soo diray waa ila yaqaanaan waxa weeyaan almost experimentiga markuu sameynaya ardayga jaamacadda jooga plots yar buu isticmaalaa four four something r b c da uu isticmaalaya waad taqaana dhammaantiina wixii soo maray oo research soo sameeyey by the way tan marka waxa weeya ma aha markaan ka hadlayo four to some waa demonstration farm ahaan weeyaan abuurkii markuu dhowr goor la isbedelay beer weyn lagu beeray waayo oo experimental aan dhaafsiisnay macnaha ma aha to eh, production scale ma aha laakiin waxa weeyaan waa scale dhaafsiisan experimentalka taasi marka waa waxyaabaha aan gaarnay ka mid tahay alxamdulilah Een, maxaa qamadi looga beeri waa wadanka waa su-aalahan isweydiin jiray waay qamadi looga beeri waayo cimiladeena way dhowdahaye maxaa looga beeri waa su-aalaha aan wax badan istaagi jiray laakiin waxaad arkaysaa dowladdii hore een, waan baarbaare cumar nin la dhihi jiray doctor cumar cumar saalex بلان بريدر جرماني بو اها آه، رag wuxuu ahaa beeraha beer tijaabadii ka bilbilaabay Een, wixii xog aan ka ogaaday waxa experimental ma aysan dhaafsisnayn waagii dowladda wax experimental plots ah wax dhaafsisnaa ma jiro waa la wada keenkeenay wuxuu ahaa face face wuxuu ku jiray oo stage ah stage bilow ah ayuu wada ahaa dhammaan marka sidaa darteed een, waxaad arkaysaa ama ma jirinba kaadir oo qualified ah ma joogin oo badan numberku stayra almost graduate level bay ahaan dadku waxay ahaayeen, waa degree level ma jirin training badan oo ay qabaan ma jirin lidaalika taasi marka factor way ahayd laakiin waxaan ula jeedaa xataa mudnaan waxaa la siinaya masagada waayo masagadu waa the first crop waa croopka koowaad ama waa dalaga koowaad ee la cuno ama hadday noqoto bedka ay ku fadhido ama laga beero dhulka laga beero ama hadday noqoto ee muhiimadda ay leedahay dadka inta ku nool masagada waa kow mudnaana la siiyey mashruucii bonkaayan ka warqabnaa xooga saarayay galleyda ka mid ah oo somtox eega janaal iyo waxaa laga soo saaray bariiskana ka mid ah isagana chinaha uu waday meelahaas wuxuu ka mid ahaa eh, barnaamijyada ugu muhiimsan marka waxaad moodaysaa in priority ahaan ama mudnaan ahaan mudnaan ahaan waxaa aad loo siinayay dalagyadaas kale kow taas waa qodob waxyaaba aan u maleeyey ka mid tahay tijaabooyinkii hore oo aan lagu guulaysan waxaan ula jeedaa badiyaaba xoogeeda waxaa laga bilaabay tijaabooyinka waxayaan gobolada waqooyi oo cimil ahaan ayaga ayaa ah een, meel temperateka u dhow ayagaa marka tijaabooyinka lagu bilaabay ayagii tijaabooyinka lagu bilaabayna marka waxay ahaayeen eh, xoogaa de roobkii wakhtiga qabowga fiican uu jiro roob ma leh wakhtigii roobka uu da-ayana waa diirimaad marka waxay u baahan tahay tijaabooyin sabar badan leh tijaabooyin sabar badan leh iyo in la heli karo maxay genetic material oo u jeeda tolerant u ah stresska nooca ah marka waagaasi marka wax badan tallaabo la qaaday ma jirin marka aagaas ayaa ugu horreeyey isagana sidoo kale u istaagay waa taa hargeysa marka tusaalahaan usoo qaadanaya cimilada hargeysa uga socon waaya waa taa laakiin waxaan hubaa hargeysa haddadan waa la beeri karaa markaan ogaaday waxaan aan ka shaqaynayno waxaa ii soo baxday hargeysa in lagu beeri karo qamadi insha allah aqoontoo yareyd waa la mid in haddii waxaa kaloo jirto in aysan jirin budget annaga waagi aan kusoo gaarnay dabcan horumarka eightieska eighty wixii ka dambeeyey unbaa xoogaa dhaqdhaqaaq la sameeyey mashruucan fidintii wixii laakiin wix waxay iska ahaayeen wax uun khiyaali ah run ma ahayn waayo intaasoo b h d ba ama master loo diray kulligoo loo wada goosteen lacagta si kale loogu ciyaarayay by the way marka runta loo hadla marka waxba lama qaban marka almost waxa weeyaan waxaa jirtay resource ma jirin in addition to waxa loo isticmaalay si khalada taasi marka waa oo caqabadaha ka mid ahayd Eh, ta kale waxa weeyaan haddii maalan gobollada waqooyi cimiladu way fiicanta laakiinse ceelashu waa dhibaato bihii la cabi lahaaba dhibaato rafaad ku ah laakiinse meelaha qaarkood roobkooda markaad fiiriso muddada koobana uu da-ayo iyo haddii la helo waayo hadda waxaa la gaaray horumar badan xagga geneticska waxaa laga sameeyey horumar badan international centreska oo researchka sameynaya waxay sameeyeen dadaal badan hadda waxaa la heli karaa genetic material oo ku habboon deegaanadaasi ku habboon ayaa la heli karaa marka this why aan u leeyahay sababta qamadii waagii hore looga haray asbaabahaasay ku dhag wareeganaysaa iyo wixii ziyaada ah Een, haddaan ka hadlo soomaaliya cimiladeenu waa dhul diiran dhul kulaale ah roobka daa averageka guud ee wadanka waa laba boqoloo mm laba boqoloo mm waxaan ula jeedaa halkii m wuxuu u dhigmaa mitr squarekii hal litr biyo haddaad ku shubto waa one m marka laba boqoloo litraa ku da-da mitr squarekii soomaaliya as an average kow Een, fiicnaantiisa qamadi wuxuu rabaa labaatan ilaa shan iyo labaatan degree centigrade yacni hadduu ka hoos maro fifteen uu noqdo ama uu noqdo thirty uu noqdo wuu baxayaa laakiinse sidii la rabay ma ku siinayaa way su-aasha keliya okay wuxuu rabaa afar waraab ilaa lix waraab roobka da-a oo xagaa iyo gu waxay kugu guy waxay kugu daraan waxaa kalood u baahan tahay afar ilaa lix waraab dabcan waxay ku xiran tahay varietiga aad boerayso varietieska qaarkood waa early wuxuu ku bislaanaya dhaqso varietieska qaarkood waxay u baahan yihiin waa late crop or late variety wuxuu rabaa waqti dheer marka almost marka waxa weeyaan varietieskaasay ku xiran tahay haddii roob iyo ama aad isticmaalayso sprinkler wixii la midana waxaad u baahan tahay saddex boqol iyo konton ilaa lix boqol oo mm m dib waxay ku xiran tahay koroobka aad beeranayso iyo varietiga sida inuu yahay earlinesskiisa iyo inuu latenesskiisa ayay ku xirnaanaysaa meesha aan aniga tijaabada ku samaynayo waxaa ka da-a roob la eg four six seven mm ayaa ka da-da sanadkii waxayse leedahay waraab kab ah waxaa ka da-da afar boqol lixdan iyo toddoba mm m laakiin waxay leedahay waraab oo lagu kabo ayay leedahay markii uu wakhtiga xumaado ama wixii la mid a climate factorska impactska ay yeesheen cimiladan isbedelaysa mar daad badanaa imanaya mar waxaa imanaya hirar kuleyla marba xaaladu waa gaar lidaalika marka waxa weeyaan cimilada dabcan saameynteeda way leedahay yani waxaagu fixid kuuguma aha hadduu roob yahay hadduu kuleyl yahay ba wax fixidoo fadhiya ma aha waxaa imanaya isbedelo ka dhalanaya cimilada kala duwan waa ayuu jiraa marka tan waa xaaladda guud ee wadanka iyo wuxuu qamadi rabo